wasaaradda cadaaladda maamulka somalilan ayaa magaalada ceel afweyn ee gobolka sana'a ka hirgelisay xafiiska xalinta khilaafaadka oo loogu talagalay in lagu xaliyo khilaafaadka inta badan soo kala dhexgala bulshada furitaanka xafiiskan waxaa goobjoog ka ah agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda somalilan gudoomiyaha gobolka sanaag maamulka degmada ceel afweyn iyo odayaal dhaqameed agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda somalilan ismaaciil saleebaan ayaa sheegay in xarunta loogu talagalay inay noqoto mid lagu xaliyo khilaafaadka inta badan bulshada soo kala dhex gala islamarkaana kooxda ka howlgali doonta ay noqon doonaan kuwo gurguuro oo la falgala bulshada ugu horeyn ilaahay baa mahadle maanta isugu keenkeenay xaruntii gobolka iyadoo uu goobjoog ka yahay gudoomiyihii gobolka taliyaha qeybta booliska gudoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag iyo odayaasha degmada ceelaf weyn runtii ilaahay mahadii socod aanu kasoo bilownay shalay hargeysa waxaanu halkan ugu nimi inaan daah furno xarunta xalinta khilaafaadka ee ceelaf weyn runtii xaruntaas waxay noqon doontaa xarun xaruntii hore cergaabo ka furnayd ka yara duwan waxayna noqon doontaa xarun mobile team ah oo guurguurta oo haddii alaba kuuraya meel kastoo dhibi ka dhacdo iyo meel kasta oo qalaalaasa ka dhaco iyo meel kastoo khilaaf ka dhaco intaba iyagu u socda oo taga oo soo xalila marka insha allah wasaarad ahaana waxaanu bixin doonaa imkaaniyaadkooda iyo annaga iyo hay-adaha nagala shaqeeyo oo aanu uga mahad celinayno hay-adda i d l o marka insha allah borogaraamkaas kii horena wuu najaxay kana maantaanu daah furnay isagana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu najaxo waxaa kaloo noogu jirta qorshaha oo aanu dhowaan iyana furi doonaa degmada fuqufuliye yube iyo degmada garadag kuwaana insha allah xagga dambeanu kaga dari doonaa laakiin hadda celaf weyn baanu tijaabo ahaan u furnay insha allah kaasu markuu dhaqaaqana kuwa kale aan ku xejin doonaa gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse ayaa bogaadiyey furitaanka xafiiskan isagoo sheegay in markii hore waxgaradka gobolka ay si iscilqaana ku xalinayeen khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada waxaa farxad weyn oo ah annaga gobol ahaan barnaamijkanaan hore u tijaabinay muddo laga joogay iminka sanad inaan maantana extensionkiisii tijaabino insha allah bidmillaahi kariim degmada caarigaa baan ku tijaabinay sanad ka hor aan xafiis ka furnay oo xalinta guddida xalinta khilaafaadka ee degmada caarigaabo toban oday iyo hablo isugu jira oo guurtii oo shaqeeya baa alxamdulilah si fiican u shaqo galay oo inoo hirgalay arrintaasi waxay noqotay arrin lagu guuleystay farxad waxaa ii ah inaan maantana celaf weyn xafiiskii labaad ee gobolku ay ku yeeshaan aan ka furno iyadana toban oday oo dadkii talaqabeenka ahaa ah dadkii awalba iskoodu shaqayn jiray ah inayna hor fadhiyaan iyaguna ka howlgeli doona xafiiska degmada ceelafweyn ee guddida khilaafaadku ku yaalan doono